halkaad warkaasi ka dhegaysanaysan waa idaacadda v o a oo toos idinkaga imaanaysa magaalada washington sidii aad warkaba ku maqlayseen waxaa maanta magaalada muqdisho ka furmay shir looga hadlayo siyaabaha ugu habboon ee looga hortegi karo xagjirnimada iyo falalka argagixiso ee ka dhasha kulankan oo ay furtay dowladda soomaaliya ayaa waxaa ka qaybgalaya hogaamiyaasha ururada bulshada rayidka ah culamaa udiin ururada dhallinyarada saraakiisha hay-adaha amniga ee dowladda iyo mas-uuliyiin kale waryaheenna magaalada muqdisho jacfar kukaay ayaa warbixintan inoo soo diray shirkan wadatashiga hoggaanka bulshada waxaa abaabulay fulinayana wasaaradda ammaanka gudaha waxaana gacan ka geystay hay-adda wacyigelinta bulshada iyadoo xoogga lagu saarayo sida ugu habboon ee loola dagaalami karo waxa loogu yeero argagixisada islamarkaana ay nabad sugayaasha iyo bulshadu ku wada shaqayn lahaayeen waxaa furay wasiirka amniga gudaha cabdirasaaq cumar maxamed waxaana kasoo qayb galay saraakiil sarsare oo ka tirsan amniga iyo bilayska madax ka socotay xafiiska ra-iisul wasaaraha ururada dhallinyarada iyo haweenka iyo dadweyne kale waxaa munaasabadda ka hadlay guddoomiyaha xarunta wacyigelinta bulshada maxamed cajiib oo tilmaamay in ujeedka ay kulankan wax uga soo qabanqaabiyeen uu yahay sidii hay-adaha ammaanku ay u dhagaysan lahaayeen talooyinka bulshada islamarkaana dadweynuhu ay haddii ay dhaliil dhanka sugidda ammaanka ahy leeyihiin loogu soo bandhigi lahaa wiil soomaaliyeed iyo gabadh soomaaliyeed waxay ka imaanaan dalka dibadiisa markii ay ka imaan waxaa lee wadanka gudihiisa u isku qarxiyay qaraxyadaas imaanayo oo bulshada gudaheed ka imaanayo cadow aanan qoray wadani uu yahay marka uu bulshada soo dhexgalana bulshada uu dhibaateyna asna naftiisa haligayo annagaana laga rabaa inaan bulsho ahaan siyaasad ka dejino bulshadeena aan wacyigelino oo keena xunna aan u hiilino oo aan wanaagka farno kii wanaagsanna aan wanaagka ku taageerno bulshooy wixii maskaxdeena ku jiray aan isleenahay hay-adaha amniga ama wasaaradda amniga waa ku kabi kartaan in aan maanta aanan xagranin soo saarno fikirkeena
saraakiishii ka socotay bilayska ee munaasabadda shirkan lagu furayay ka hadashay ayaa qiray in inkastoo bilaysku ay muqdisho oo keliya ku leeyihiin ku dhowaad labaatan saldhig iyo in ka badan soddon rugood ay haddana aada u liidato wada shaqaynta bulshadu ay ciidamada la leeyihiin taasina ay keentay in dalool dhanka ammaanka ahi uu halkaasi ka dhasho sida uu jenaraal maxamed cumar madaale oo munaasabadda ka hadlay sheegay dhallinyaradu kuma dhiirato inay bilayska qortaan xilli saraakiishii hore ay siyaabo kala duwan saaxada uga sii baxayaan dhibaatada ugu badan ee ciidanka booliiska hadda hortaalla waxaa weeye dadkii xirfadaha lahaa waa wax duqoobay wax geeriyooday wax shaqooyin iskood u abuurtay ma hayno dhallinyaro ambishinkoodu yahay inay ciidanka booliiska kusoo baaraan kusoo biiraan shaqada amnigana bartaan
wasiirka ammaanka gudaha soomaaliya cabdirasaaq cumar maxamed ayaa goobta ka xusay in dhibaatooyin fara badan oo la dagaalanka argagixisada ka dhashay aawadeed ay hadda dunidu isku raacday inay bedesho magacaase sababtuna waa in dadka qaar ay islaamka uun u aqoonsadeen waxa argagixiso loogu yeero sidoo kalena la dooriyo qaabkii loola dagaalamayay
caalamkao dhan saameyn ku yeeshay waddan walbana uu si gaara oo ula dagaalamayo si guudna loola wada dagaalamayo ewel waxaa la dhihi jiray la dagaalamka argagixisada marka waa la bedelay oo waxaa soo baxay hadda waxaa loo curiyay ereya kaleeto oo ay ka mid yihiin c v e wax la yidhaahdo ama countering violence extremism in yacni qaabkii lagula dagaalamayay argagixisadana in la bedelo dadkana aysan u qaadanin in cid gaara loo dal leeyahay oo tusaale ahaan in yacni laga fakiro qof muslina inuu yacni geysanayo falkaas halka markii hore awoodda la saari jiray marka argagixisada lala dagaalamayo hubka kala gedisan hadda waxaa laysla qiray in diyaarado iyo madaafiic aanan lagu tirtiri karin qolyahaasi loona baahan yahay in fikir lagula dagaalamo sida uu sheegayo wasiirka amniga gudaha soomaaliya cabdirasaaq cumar maxamed midda kaleeto annaga dhallinyarada soomaaliyeed ee la mari habaabiyey falalka noocaan oo kalea ku jiro waa dhallinyaro soomaaliyeed aaba iyo habar soomaaliyeed baa dhalay waxaa loo baahan yahay waxay leeyihiin saaxiibbay leeyihiin waxay leeyihiin daris waxaa la rabaa iyadana sidii dadkaas fikirkaas qadar la geliyo sidii looga bedeli lahaa dhallinyaro waxa ay is-afahmayaan dhallinyaro kaleeto marka waxaan rabnaa dhallinyaradiina meesha fadhiso inaad ka qayb qaadataan sida dhallinyaradaas kaleeto wado khatar ama laga yaabaa inay isqarxiyaan ama laga yaabaa inay falal xun ay ku kacaan in la bedelo fikir ahaanna lagu bedelo waxaa aragtiyo kala duwan ka dhiibtay dadkii lagu martigeliyey ee kasoo qayb galay waxaana shirkan lasoo gebagabayn doonaa maalinta berita iyadoo jawaab loogu raadin doono qaabka ugu habboon ee ay amniga iyo shacabku ku wada shaqayn karaan sida qabanqaabiyayaashu ay sheegeen jacfar kuukaay v o a muqdisho